tartan-oogolaadka bisha barakashsan ee Ramadaan ee warbaahinta Galmudug ayaa la soo saaray kaas isku ayan degmooyinka Galmudug ayna qayb ka yihiin degmooyinka ugu badan ee Galmudug kuwaasoo la filayo inay ka qayb galaan tartan-oogolaadka bisha barakashsan Ramadaan tartan-oogolaadka degmooyinka Galmudug ayaa isku aaday iyo hub iyo iyo dhabad ayaa isku aaday cadaado baxda ayaa isku aaday xaradheer galinsoor ayaa isku aaday bandiirada iyo wisil ceeldheer iyo xaraar ayaa isku aaday gaalkacyo iyo gadoon ayaa isku aaday afbarwaaqo iyo bandiirada ayaa isku aaday caabudwaaq iyo ceelgul ayaa isku aaday guriceel xere dhagaxle ayaa ku aaday halka dhusmarab ay la ciyaari doonto hoggadan labe haddaba waa kan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha federaalka sunta galmudug cumar maxamed diiriye gure oo ka hadlayay tartan oqonaadka bisha barakasaan ramadaan ee warbaahinta galmudug
waxaan rajaynayaa tartankaani inuu noogu dhammaan doono guul iyo si qiimo badan galmudug tartamada hore ee hadda maaratay lagu qabanayay muqdisho degmooyinkooda waxay ka galeen si runtaa kaalimo muhiim ah haddana waxaan rajaynayaa degmooyinka sida hadda agaasimu u sheegay degmo kastoo lasoo qabto laba degmoo isku xigto kastaa a iyo b ayaa isku aadi doona nasiibkooda waxaan rajaynayaa galmudug waxbarashada hore ayay uga martay shantii sano u dambeysay waxaa la ohan karaa aad ayay maarata ugu horumartay marka in ay soo bandhigi doonaan degmooyinku aqoon iyo tartan hufan waxaan kaloo degmooyinka insha allah haddii aan la idmo aan rabaa halkan inaan kala dardaarmo waxa kani waa tartan aqooneed diidee la kala badiyo ama maaragtay waa badisku iska nasiib inaan hadhowtadii tartamada aan la odhanin maaragtay muxuu ahayeen annaga degmo hebla su-aal baa xaggana laga mariyey iyo xaggay ahayd iyo guddiga caynkaan ahayd arrimahaas inaysan dhicin insha allah haddii aan la idmo si hufan oo quruxa oo sharafah oo isku kalsooni ah in maaragtay arrintaas inagu soo gabagaboodo aada u mahadsantiin tartan oqoneedka bisha barakashada ramadaan ayaa inta badan waxaa la qabta bisha ramadaan kaas oo ay ka qayb galaan qaybaha kadan bulshada galmudug ayna qayb ka yihiin ardayda wax ka barata iskuullada galmudug macallimiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada cilmiga u saaxiibkaa